bismillaahi araxmaani araxiim halkani waa madasha lixdanka oo aynu had iyo jeer ku falaqayno baaqilaada siyaasadda soomaaliya caawa waxaa markii noogu ah siyaasiga weyne cali maxamed axmed cali daacuun oo isagu had iyo jeer aanu wax ka weydiinno waxyaabaha ku soo kordha siyaasadda soomaaliya cali ku soo dhowow madasha lixdanka aad baan ugu soo dhowahay waana idiin mahadnaqayaa sida aad wararka ugu tabisaan ummadda soomaaliyeed ee ku dhisan xaqiiqda waagaag cali ow su-aashii ugu horraysaan rabna inaan ku weydiino waxa weeye wax ma nooga sheegi kartaa war murtiyeedka ka soo baxay madaxda madasha iyo sideed iyo tobanka aqalka sare ee lagu soo kordhiyey bismillaahi araxmaani raxiim waxaa i hor yaalla dastuurkiiba i hor yaalla agost ayay kaga dhammayd madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu waa caretakers baarlamaanku way ka dhammaaday markaa waxaan ku odhan karaa dee dawladi ma jirta horta waa wada caretaker weeye laakiin dastuurka waxaa ku qolan aqalka sare waa konton iyo afar xildhibaan konton iyo afartaa xildhibaan gambal laguma dari karo nin laguma dari karo laba laguma dari karo saddex laguma dari karo maxaa yeelay dee dastuurkuu ku qoran yahay dastuurkuna baarlamaan buu u baahan yahay baarlamaanku wayuu amadmad ku sameeyaa amadmadkaasaa dabadeedna wax lagu kordhin karaa sideed iyo tobanka xubnood ee lagu daray warmurtiyeedka shalayto waa xaaraan maqtac ah waa waxaan waxba ka jirin waa waxaan dastuur waafaqsanayn waa wax iyaga jeebkooda ah waa hagaag caliyo idinku madash idinku madashaad u taqaaniine anigu mareegta ayaan u bixiyey mareegta waa hagaag dalku dastuur ma laha mareegta ayaa u talisa marka hadday waxay doonaana ku darsadaan waxay doonaana ay ka reebaan maadaama ay markii horeba konton iyo afarta iyagu keensadeen maxaataa ku diidantahay dastuurku waa jiraa laakiin dalku ma laha madax baan ku idhi dawlad ma laha ee waa caretaker baan ku idhi agost bay kaga ekayd waa caretaker caretakerna waa la yaqaanaa shaqadiisa laakiin dastuurkii waa jiraa dastuurkaasaa xaalaantinimaynaya meye caliyow meeye hay-adihii ilaalin lahaa dastuurka ee ka shaqaysiin lahaa dalka dastuurka waa loo codeeyey baan ku yidhi waa loo codeeyey iyaga oo mudanayaala iyagoo madaxweynaha iyagoo mandayble baa loo codeeyey dastuurku ma raaci karo iyaga wuu ka hadhayaa iyagu waa caretaker baan ku yidhi caretakerna ma jebin karo wax ma samayn karo wax ma saxeexi karo wax ma maamuli karo wuxuba waa sharci daro qodobka toddobaatan iyo laba ayaa ii markhaati furaya inaan hal xubin lagu dari karin sidaa awgeed anigu dastuur baan soo qaadanayaa idinkuna dastuurka akhriya markaa siddeed iyo tobankaa xubnood waa jeebkooda weeye shalay mudaaharaad baa ka dhacay xildhibaanaa horaa ka hadlay kuwa danbaa ka hadlay berrina waa laga hadlayaa waa sharci daro maxaa yeelay sideed sannadood buu ku qoraa dastuurka qodobka toddobaatan iyo labaad aqalka sane waa konton iyo afar waa hagaag waa fahanay aad baad u maadsantahay dhinaca kale xildhibaanadii iyaga la soo celiyey iyo beesha caalamku arrintaa aysan ka hadlin ay ka gaabsadaan maxaad u aragtaa iyaga xildhibaanadii inta sidii la rabaa lagu soo doortay la yiri waa la musuqmaasuqay la soo celiyay iyaga maxaad u aragtaa kuwaas guddiga khilaafaadkay u taallaa shalaytoo ra-iisal baarlamaanka u yeedhay jawaari wuxuu yidhi lixdan nin ee mareegta ah ee axmed madoobe ka mid yahay ee uu ka mid yahay shariif xasan ee uu ka mid yahay cabdiweli caligaas ee uu ka mid yahay hebel cosoble oo jawhara ee uu ka mid yahay xuseen guuleed raggaas waxa ay u soo direen jawaari guddiga khilaafaadka waxay yidhahdeen min xubin hala reebo oo guddiga khilaafaadku intaa ha ku ekaadeen shanta kalena sii daaya guddoomiyaha guddiga khilaafaadku waa diiday wuxuu yidhi beesha caalamka barashar lagu haysaa markay ka diideen maantaa loo yeeday galabta xasan sheikh waa fadhiyey kulligood way fadhiyeen waxay yidhaahdeen idinku haddaad awooddiinna ku laalaysaan ku laala laakiin annagu institution aad magacowdeen oo guddiga khilaafaadka baanu nahay waanu gudbinnay beesha caalamka oo anigu aan u aqaano beesha lixaad ayaanu u gudbinnay oo haysataa wax aanu ka soo celin karaynaana ma leh halkaasay makhribkii maanta istaagtay dhinaca kale waxaynu ognahay in dagaalo ku socdaan maamulka puntland dagaalada ku socda maamulka puntland maxaa wa- wax warad ka haysa wax waliba adeer bilow bay leeyihiin dhammaadna waa leeyihiin madasha sigisti maalin baad bilowdeen maalinna way dhammaan doontaa kitaabka ilaahay bay ku taallaa waxna sidoodii inaanay ahaanayn puntland waxaa loo aasaasay dowlad soomaaliyeed baa loo aasaasay inay ku gaadho cabdulaahi yuusuf baa madaxweyne ku noqday brem minister laba goorood cumar cabdirashiid baa ku noqday cabdiweli baa markii dambena ku noqday waa si- faransiiska waxaa lagu yidhahdaa sivini puntland burburkeedii baa taagan maxaa yeelay wixii loo aasaasay waxba laguma darine waxbaa laga dhibay dhaqaalaheedii baa la xaday dadkii wada dhistay ee shool iyo sanaag baa la dulmiyey xuquuqdoodii baa lagu takrifalay waxa isku soo hadhay majeerteniyaa isku soo hadhay mar hadday majeerteniya isku soo hadhayna waxa weeye wixii baa dhammaaday wixii loo aasaasay puntland baa dhammaaday oo gebagebe ah sidaana faroolaa ila qaba oo sheegay faroole waa hagaag um, haddaan u gudubno dhinaca kale maadaama aad ka hadashay sool iyo sanaag maxaad u aragtaa in heshiiska ay maamulka khaatumo iyo maamulka somaliland ku wada galeen magaalada adis ababa ee dalkaasi etoobiya qof kasta oo u dhashay sool iyo sanaag waxaa leeyahay waan soo dhoweeyey idinkuna soo dhoweeya qodobada laga hadlay siyaasadi kuma jirto waxa laga hadlay waxa weeye waa nabadgelyo waa kow waxaa laga hadlay dispute area weeye dispute area yaa ka dhigay dispute area sool iyo sanaag puntland baa ka dhigtay iyo somaliland baa ka dhigtay dispute area in laga qaadana waa laga hadlay waxaa laga hadlay in ciidamada hargeysa ka yimi dib looga hadlo ama dib loo eego horta waa horumar maxaa yeelay sooriya sanaag inay jabhad noqdaan oo ay dagaalamaan oo ay midoobaan oo ay maamul samaystaan waa diideen sababtay u diideenna wax kale maahae itaan darro gudahooda ah iyo iyagoo la kala xaday oo puntlandna ay ku xaday harti baynu wadanayo isku qoys baynu nahay kuwanina ay lacag u daadiyeen somaliland oo marba land cruiser iyo hal suldaanba iyo toban intay tagto xoogaa boqolka loo soo qaybiyo intaasaa curyaamisay marka hadday maanta maamul heshay oo ay tiri somaliland khaatumo waan aqoonsaday oo la wada hadlay anigu waan soo dhowaynayaa wadahadalkuna halkaa kuma dhammaan mid saddexaad iyo mid afraad iyo mid shanaad iyo mid lixaad baa hadhay bisha janawari waxaa lagu wada hadli doonaa jabuuti haddaydnaan ogeyn anaa idiin sheegaye Ma- markuu kaati dhammaado haddana etoobiya lagu wada hadlaya laga yaabee turkiga haddana in la tago arrinkani waa arrin masiiriya waa la soo dhowaynayaa cidda khaatimo diidan waa cid aan waxba ogeyn waa cid gar daran dadkaasaa la badbaadinayaa xabad baa laga waa badbaadinayaa hagaag waa hagaag ko- waa hagaag koob iyo tobanka qodob qodobka sideedaad wuxuu sheegayaa in xukun baahin lagu sameeyo deegaanadaas xukunka lagu baahinayo deegaanadaas waa xukun nooceeya xukunka lagu baahinayaa deegaanadaas waa siyaasad weeye waa siyaasad xukunka lagu baahinayaa waa khaatumo iyo somaliland waxay isla gartaan khaatumo waa maamul la aqoonsan yahay somaliland ma aqoonsatay haddii ay isku darsanayaan iyagay u taal hadday laba maamul kala noqonayaan iyagay u taal laakiin aan wada hadalno waa aan heshiino weeye wada hadal baa bilowday Ka- somaliland kama hayno somaliland kama hayno maamul khaatumaan aqoonsanay waxay yidhahdaan had iyo jeer eh, kooxda cali khaliif baanu aqoonsanay arrinta iyadaa ma waxaad leedahay eh, waa ka duwan tahay arinku sidaas youtube-ka gal wasiirka warfaafinta caddaani waa fadhiyey markii sinaayo amray oo uu yidhi khaatumo aqoonso uu yidhi khaatumo waanu wada hadlaynaa maamulka khaatumo waanu la wada hadlaynaa somaliland iyo waa maamulka hagaa ugu Khaatumo waa wada dambayn hadlay ugu dambayn maxaad uga tegaysaa in madasha iyo oo aad nagula talinaysaa waxaan idinkula talinayaa wadaniyiin noqda waxaan idinkula talinayaa raadiya runta waxaan idinkula talinayaa dalkani waa lumay doorasho dadban waxa weeye caqli dadban garasho dadban wadaniyo dadban xukun dadban iyo dowlad dadban dowladda dhismi doontaa waa dowlad dadban bay noqonaysaa dowlad dadbanina dalka wax kordhin mayso intaasaan idinkaga tegayaa su-aasha aada i weydiisay kaasi wuxuu ahaa cali maxamed axmed cali daacuun oo aanu had iyo jeer madasha lixdanka uga waraysan ama nooga falanqeeya baaqilaada siyaasadda soomaaliya anigoo xuseen sidaa iyo nabadgelyo